Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Mudane Ciise Maxamuud Guure ayaa ka qayb galay shirka 19aad ee Wasiirada Maaliyadda Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. Shirkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa furitaankiisa waxaa looga hadlay xogo ku saabsan qodobadii lagu heshiiyey shirkii kan ka horreeyay iyo meesha ay hadda wax marayaan. Wasiirka Maaliyadda Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Doctor Cilmi Maxamuud Nuur oo furitaanka shirka ka hadlay ayaa madasha ka soo jeediyay saami qaybsiga lacagaha deeqaha sida EUBS iyo DUB 2023. Waxa uuna sidoo kale wasiirka la wadaagay madasha faahfaahin ku saabsan heshiiskii federaaleynta maaliyadda ee lagu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay 17 Maarso 2023. Shirkan ayaa inta uu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha horumarinta hannaanka maaliyadda dalka, dakhliga gudaha, deyn cafinta, iyo qaybsiga deeqaha maaliyadeed ee laga helo saaxiibada caalamka. Shirkan oo maanta galaya maalintii labaad ayaa waxaa lagu wadaa markuu soo gabagaboobo kadib in laga soo saaro war murtiyeed ay ku dhan yihiin wasaaradaha maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir.